asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii marxaladda n f d halkan waxaa marti noogu ah cabdulaahi jimcaale buunle oo dhowaan u socoteeyay gobolka soona idheendheeyey jawiga shacabka n f d ay ku jiraan ugu horeyna waxaan weydiiyey cabdulaahi waxyaabaha in laga hadlo u baahan
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxyaalaha in laga hadlo u baahan waxaa weeye dhanka isgaarsiinta gobolka northeastern marka for example markaad ka baxda garisa ilaa mandera waxaa kaa dhumaya networka marka magaalo markaa ka baxda network male markaa magaalo kala tagta network wuu soo noqonayaa markaan dadka weydiina sababta networka laba magaalo dhexdooda loo helaynin maxay tahay markaan dhahayna waxay igu jawaabeen shaftada ayaa network isticmaalayso si baabuurka ama loo rabsheeyo ama dhibaato loogu geysto what if the travelers get accident waxaa weye in gaari kale oo ka imaanaya magaalo kale la sugo oo gargaar laga sugo marka hadday haysan lahayn telefoon waa u sahlanaan lahayd waxay wici lahaayeen si gargaar loogu soo dedejiyo
haddaan ku weydiiyo burcad baa hadda ka dhawaajisay oo sabab looga dhigayo in iskaasi aysan baahin ma jirtaa mise waa cabsi la beerayo in aan horumar la gaarin waxaan ka wadaa shiftada aad sheegaysid ma cabsi la beerayaa sida aan horumar loo gaarin
ha cabsidu waa wax la beerayay waa wixii shaqadii mooy waagi hore marka gobolka hore mar buu gaaray waa isbedeleen marka dadka cabsidii hore mooy baa ku jirto shaftaba magaalada soo gelayso wadada shaftaa fadhido marka laakiin wax jira mala baabuurta horey gadaal bay usocdaan habeenii maalin baabuurta way socdaan wax shafta la yiraahda ma jiraan marka dadka dee waa been abuur waxaa laga dhaadhacsiiyey abdulaahi intaad socotay wax horumar ah gobolka miyaad soo aragtay
ha waan soo arkay gobolka aada buu u dhismay guriyihii aada baa loo dhistay marka magaalada dabaqya ayaa ka dhisan ilaa wajeer ilaa mandera ilaa garisa gobolka horumar ayuu gaaray marka aan fiirino guryaha iyo dhismaha iyo wax kasto marka taas waxay ku tusinaysaa ilaa mandera waxaad arkaysaa guryihii ilaa waxay gaaray soomaaliya ka kalena waxay gaareen ilaa ethoobia rivadawa marka taas waxay ku tusi gobolka horumar buu gaaray oo dee guryo baa lagu kacay dad guryo bay dhisteen marka nin kasta dhulkiisa wax u dhaama ma leh marka taas waxay ku tusinaysaa maalin hore markuu dagaalka dhacayay example nairobi markuu rabshada ka dhacaysay electionkii dadkii soomaalida soosi soodi feda state degnaa kurtiga guryaha kulaa waxay u carareen ilaa gaarisa ilaa wajeer ilaa mandheera marka nin kastaba gobolkiisa wax u dhaamo ma leh marka soomaali baa hore ugu mamahday dhulkaada lama huraan weeye marka dee dhulkii dee dhulkii northeastern waa horumar buu gaaray sida transportka gaarisa ama wajeer ama mandera transportka waa waxa aad u horumar ugu gaaray gobolka for example waxaad arkaysaa taksiyaal iyo mataatuyaal magaalada dhexdeeda ka shaqaynayo waagi hore ma jiri jirin marka gobolka horumar buu gaaray loojimo baa la dhisay ilaa loojin laba kun lagu saaxanayo angaarisa ku arkay nairobi hataa laba kun laguma saaxdo marka taas waxay ku tusinaysaa gobolka horumar buu gaaray xagga siyaasadda n f d hadeer ayay ugu fiican tahay oo ilaa shan iyo toban mudane baarlamaanka ku jiraan miyaad isleedahay isbeddel ayay keeni karayaan ha way keeni karaan siyaasadda way isbedeshay mbiska from other regions like central are working in blocks waxay la qorsheynayaa dhowaan in northeastern province mbiyaasha kulmaan oo danaha gobolka wada jir looga hadlo gudaha baarlamaanka for them to bring motion ama question of concern and the expectation of success this time is very high ugu dambeyn maxaad ku odhanaysaa shacabka n f d as advice uh, let's engage and create a venue to make change bulsho fahansan arrimaheeda haddii la helo si dhib yar ayaa horumar loo gaari karaa If one knows his problem, there is no need for test, but to treat the problems.
waad mahadsan tahay cabdullaahi ee, warbixinta aadna siisay adigaa mudan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa cabdullaahi jimcaale oo dhowaan ka soo laabtay gobolka u warramayay radio n f d online tan iyo intaan hawada ku kulmayno mar kale sidaas iyo nabadgelyo ummadii garaadlihii iyo adeys gargaarte haddii ay isku daysaan ummadii garaadlihii iyo adeys gargaarte haddii ay isku daysaan guulaystayaalow heedha guulaystayaalow heedha guddigeena talisaa go-aankii ay keenaan guddigeena talisaa go-aankii ay keenaan waxay ugaadgu leeyihiin haddaad garaani weydaan waxay ugaadgu leeyihiin haddaad garaani weydaan ifaddaan samaynoon kala guraana dhaadus ifaddaan samaynoon kala guraana dhaadus waa guul darbiyo ciilkugu gubatay marada haddaan gaab soconay waa guul darbiyo ciilkugu gubatay marada haddaan gaab soconay